يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير
uu ilaaliya anfusakum nafafyaalkiinna wa ahliikum iyo ehelkiinna naara naar ka ilaaliya naartaas oo waquuduhaa shidaalkeeda annaasu dad ay yihiin waxa lagu hurinayaa ay dad yihiin walxijaaratu dhagax ay yihiin calayhaa naarta korkeeda waxaa ah malaa'ikatun malaaig malaa'igtaasoo khilaadun ad adag kuwaas malaa'igtaasoo khilaadun yacni qalbi adag kuwaasoo shidaadun ad adag oo xagga jirkana ad adag laa yacsuuna allaha laa yacsuuna ma caasinayaan allaha alla ma caasinayaan laa yacsuuna ma caasinayaan allaha alla ma caasinayaan maa wixii amarahum ou amray wixii ou amray alla subxaanahu watacaala kaga caasin maayaan wayafcaluuna waxay samaynayaan maa waxa yu'maruuna la faray waxa la faraayay samaynayaan oo ilaahay subxaanahu watacaala uu farayo halkan marka ilaahay wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu rumeeyoy quu anfusakum nafafyaalkiina ka koriya naftii baa laga bilaabay ruuxa isagana iska bilaabo waaye maxaa yeelay de aakhira naf kale xukun tari maysa horta taada meel u hel marka inaa idiga naftaadii marka aad ku dadaasho oo horta adiga naftaadii aada naar ka badbaadiso dabadeedna marka waxaa la raaciyey dadka kuwa kugu dhow oo ahalkii wa ehelkiina marka waxay ka koobmaan xaaskii iyo ilmihii kuwa marka in naar laga koriyo see looga korina mufasiriintu waxay dhaheen bitacliimihim yani in markaa la baro sharca allaahi tacaala ilaahay sharcigiisa in la baro iyo wa ta'diibi calaa daalika iyo taa in lagu edbiyo lagu tarbiyeeyo wa tarbiyatuhina calaa daalika ehelkii marka in taa lagu tarbiyeeyo in wax la baro lagu tarbiyeeyo haddana wixii la baray taas waa marka sidaa darteed marka aayadda tarbiyada ehelkayba asal u tahay ahalka in la tarbiyeeyo tarbiyada iyadana marka waxaa weeyaan waa mowduuc aada iyo aada muhim u ah waaye allana subxaanahu watacaala aayaddaanuu nagu faray xukunkeeda marka tarbiyada ilmaha iyo xaaska la tarbiyeeya waa waajib awalan xukunkeedu waa waajib isaan ka bilaabayna maxaa yeele ilaahay wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum wa ahliikum naaran amar waayo ehelkii naftii iyo ehelkii naar ka badbaadiya waa la ysamray xilisaga badbaadi laha marka waa tarbiyadii ayb sunnaduna marka aaday u adkaysay oo nebigu sal ll slam wuxuu yidhi kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyatihi kulligiin waxaad tihiin mas-uul ilaaliyayaalaad tihiin wa kullukum mas-uulun can raciyatihi mid kastoo idinka idinka midana waa la weydiinayaa wixii loo yacnii waxa uu ilaalinayo waxa uu mas-uulka ka yahay waa la su-aalayaa waxaa ku jirta marka xadiidka warajulu raacin calaa ahli beytihi warajulu ninku raacin waa mas-uul calaa ahli beytihi qoyskiisa uu mas-uul ka yahay marka mar haddii sidaa la yidhi waa mas-uulun can raciyatihi waxay tusay marka haddiiba laysweydiinayo waa shay waajiba wa dhinto laysweydiiye weydiintuna ciqaab ka dhalanayo waa waajib xadiidkii kale nabiga sal ll ly slam wuxuu ahaa muruu awlaadakum bisalaati wahum abnaau sabcin ilmihiinna salaada fara toddoba jir markay yihiin wadribuuhum calayha wahum abnaau cashrin toban jir markay yihiinna ku garaac dabadeed marka waxaa la yidhi wafariquu baynahumaa baynahm fi lmadaajic meesha ay seexanayaan iyo joodariga iyo gogashana ku kala geeya gabdhaha iyo wiilasha hadday toban gaaraan wey waa tarbiyadii marka mas-uuliyaddii qayb ka midoo lays amray sunnadiina saasay u amartay dadkii marka saxaabadii iyo taabiciintii iyo taabicu taabiciinna aaday uga hadleen arrintaa waajibnimadeeda oo alimaam yani cabdullaahi bin cumar radi allahu canhuma wuxuu yidhi addib ibnaka cunugaaga tarbiyey oo aadaab u yaal fa innaka mas-uulun canhu waa lagu su-aalayaa adiga maadaa addabtahu waxaa ku edbisay wamaadaa callamtahu iyo wixii aada bartay waa lagu weydiin wa huwa mas-uulun can dirika wa dawaaciyatihi laka isagana waxaa la weydiinayaa waalidka ma baarinimo samaysay ma adeecday dadku marka waxaa weeyaan ilmaha unbaa waajibkoodu ay arkaan laakiin mas-uuliyadda dadka waaweyn iyaga waxaa laga raba lama arkaayo dadkii waaweynaa iyaga waxaa laga rabaa tarbiyo iyo tacliim ilmihiina maxaa laga rabaa markay weynaadaan oo qaangaar noqdaan maxaa waajib ku ah waalidkii inay baari u noqdaan iyo inay ixsaan sameeyaan iyo inay adeecaan waa laba mas-uuliyadoo laga kala raba iyakawa laakiin ilmaha goormaa laga rabaa markay qaan gaaraan wey inta ka horeysa waa in la tarbiyeynaya markay qaan gaaraan waxaa weeyaan marka waajibka iyaga markaa iyagu marka waajibkii baa ku dhacay tarbiyadaadayna ka dhalanaysaa waxay la imaanayaan sida qaalibka ah sufyaan ibnu saciid athawri oo raggii aimadii waaweyneed ka mid ahaa wuxuu yidhi yembagii cala arajuli an yukriha waladahu calaa talabi alxadiidi fa inahu mas-uulun canhu waxaa habboon buu yidhi qofku inuu wiilkiisa yacni axaadiista rasuulka barashadeeda uu ku dirqiyo yacni axaadiista rasuulka qur-aankii iyo yacni culumka saasaa loo jeeda cilmiga diinta inuu ku qasbo ee uu ku tarbiyeeyo yaa qasab ah taasaa habboon buu yidhi ayb fa inahu mas-uulun canhu maxaayl waa la weydiin hadhow waa la su-aalayaa ilmahaagi maxaad bartay baa la weydiinaya ciis ibnu cabdisalaam kitaabkiisa alqawaacid ama qawaacid alaxkaamka xuquuqda ay dadka isku leeyihiin markuu ka hadlayo wuxuu yidhi xuquuqda dadka qaarkood qaarka kale ay ku leeyihiin waxaa ka mid a xadaanat aladfaal ilmaha in la xanaaneeyo wa xusnu tarbiyatihim tarbiyadooda in la hagaajiyo wa ta'diibuhum in la edbiyo wa tacahuduhum in kolba laga warqabo la ogaado ayb wa tacliimuhum in la baro xusna alkalaam warka wanaagsan wa salaata salaada la baro wa siyaama soonka la baro waasacya fii masaalixihim alcaaliya masaalixdooda waxa iyaga uroone sarsareeyo say ku heli lahaayeen ku taxsiilsan lahaayeen in la su-aalo tarbiyada marka wujuubkeedi waa ka ahmiyadda ay leedahay tarbiyada ahmiyad weyn ay leedahay keliya waxaa ku tusaayo ilmaha yaryarkaa ee la tarbiyeeyo waa dadka mustaqbalka waaweynaanaya oo mujtamaca iyaga marka u haraayo haddaan yaraanta lagu tarbiyeynin dad waaweynoo xunaa imaanayo marka ruuxa hadduusan tarbiyada waxaa la yidhaahdaa qofka haddii la tarbiyey waayo isagana way dhigtaa ninka tarbiyey waaye ka seexdayna way dhibaysaa ninka ka seexday say u dhibaysaa hadhow isagu waddada u istaagaan dhibaatada haddana haysato waxa unbay ka dhalatay haddii ilmaha layska daayo oo xumaan iyo wax kastoo lagu daayo waxaa imaanaya marka tarbiyada hadday ka xumaato waddadaasu istaagaya marka qofka uu dilaayo iyo qofka uu dhacaayo iyo qofka uu dhibaateynayo yay noqonayaan marka waa mujtamacii waayo marka mujtamacu inuu ogaado tarbiyada ilmaha la tarbiyeeyo waalidka iyo mujtamaca labadaba mas-uulha ka saaran waa laga rabaa waalidka mas-uuliyadda weyn ha ka saarnaato mujtamacuna waa inuu fiirsado dantiisa markay ugu yartahay hadaa wax kale fiirsan weyso haddii kale ilmo marka sidaasaa imaanaya mar mararka ka mid a camr bnulcaas yaa intuu dawaaf sameeyey ayuu majlis ay saxaabe iyo taabiciin fadhiyaan buu yimi ayuu soo galay fa jalasa ilayhim waa fariistay marka waqad naxaw alfityaan ilmihii yaryaraabay marka fogeeyeen oo naga tagay dhahay camar ibn caas markuu yimid ilmihii bay fogeeyeen ordaa iska baxa bay dhahay majaalistiibay ka fogeeyeen markaasuu camar waxau yidhi laa tafcaluu sidaa yeelinina awsicuu lahu u banneeya wa adluuhu dhaweeya walhimuuhum waxbara fa inahum alyowma sigaaru qowmin maanta ilmahani daday ugu yaryar yihiin yuushiku an yakuunuu kibaara qowmin aakhariina dad kale u waaweynaa doonaan ummad kale ayay dad waaweyn u noqon doonaan kuwan marka tarbiyadooda wanaajiyo yidhi qad kunnaa sigaara qowmin annagu waxaan ahayn dad qoom ayaan ilmo yaryar u ahayn asbaxnaa kibaara aakhariina hadda dad baan u waaweynnin walba su sidaa un maaha nacam hadda waa yar tahay hadaad yani waa yar tahay isdhihin yacni waa yar tahayna yaan qofkii wax loogu sheegi weynin hadhow maxaa yeele dada u waaweynaanayaa bacdi taabiciin waxay ku dareen qof weyn oo aan tarbiyo lahayn khayr ma laha saas kusii dareen tarbiya marka ahmiyadaasay leedahay taasaan kaga gaabsanaynaa nawaaxida ama dhinacyada ilmaha in laga tarbiyeeyo ay tahay dhinacyada laga tarbiyeynayo ilmaha marka waa waa dhinacyo fara badan laakiin inta aanan gelin asaaliibta wax lagu tarbiyeynayo in la ogaado yaa muhiima asaaliibta waxay tahay qofka wax tarbiyeynayo inuu jeexdo waddo inuu jeexdo khidbo inuu inta samaysto iyo barnaamij barnaamijkaas wax ku tarbiyeeyaa lahana bilaa barnaamij waxba socon maayaan culamo marka waxaa jirta culamaa usuluuko tarbiya la yidhaahdo oo iyagu aad u yaqaano fannigan waxaan aan dadkii hore ee salafkuna iyagu waxay lahaa jireen ilmaha dad mu-adibiin iyo murabbiin la yidhaahdo ilmaha intay u geeyaanay wax ku siiyaan oo u tarbiyeeyo oo ilmaha marka dad ka soo saaraya oo iyagana marka ilaahay dartii ku tirsanaya saas yeeli xataa ilmaha boqorada dadkaasaa loo gey jirin markaas dad ka soo saari jireen laakiin hadda ilmaha boqorada iyo yaa u tarbiyeeyada gaalaa u tarbiyeysan aglabu dadka madaxda ilmahooda cunugii waa la bixinayaa waxaa weeye gaalaa lagu soo tarbiyeynayaa iyagii baa ku shubaayo weliba hadduu ilmo boqor yahay waa ku dadaalayaan si hadhow yacni iyaga markaa ugu shaqeeyo hadhow marka boqorkii aanaa tegay yaa qabsaday wiilkiisii yaa qabsaday wiilkiisii wax kale fakarkiisii wax kaleba waa odayga waxaaba dhici karta haba iska xumaadee dhaqan islaamo odaytinimoa inay ku dambaysan laakiin ilmaha yaryar maxaa ku dambaynaya haddii caanaha ugu horeeya oo cadada ay marka ay yihiin meeshaas yacni iyo fasaqa iyo dad gaalaha tarbiyadooda marka kow inuu barnaamij u degsado waa waa inuu marka barnaamijkiisaas ku ilaaliyay leeyihiin culamaa u tarbiya mustawaha caqliga ee ilmaha ay joogaan mustawaha caqligooda haddaanu kala waramin waxba ma tarbiyeynayo sharcigo dhan baaba saas ancam qofka caqligiisa in lagula khidhaabo tan labaad waxa ay tahay albadaa'atu bilmacluumaati albasiiqa macluumaadka yaryar in lagu bilaaban cunugii in la tarbiyeeyaa la rabaa macluumaadka basiidka sida wax loo qoro sida wax loo akriyo faatixada berideeda qur-aan haddii la bilaabayo fiqhi iyo haddii loo bilaabayo mabaadi'da fiqhigee basiidka in la bara hadday doonto madhab ha noqdo madhabka saa'idka markaa ee madaahibta ahluxadiidka ka mida dabcan mabaadi'diisa basiidka in la baro adilo inaan lagu mashquulinin weliba ila cunuga caqligiis maba qaadi karaba nabigu xadiidkan saan ku yiri midkaan saan ku yiri labadan xadiis waa iska hor imaanayaan haddii ilmaha la yidhaahdo xabad ma fahmayo ayb marka haw dambaysa adiladaa markuu wax fahmo haddana iyaga marka marxalad kale ay leedahay ayb albadaa'atu bilmacluumaati albasiida macluumaadka basiidkaa lagu bilaabaya caqiida hadday tahay waxaa lagu bilaabaa cadamada ilaahay oo kale la baraa ayb cirka yaa abuuray alla abuuray dhulka yaa abuuray ilaahay baa abuuray adiga yaa ku abuuray allah ilaahay subxaana watacaala muxuu noo abuuray in la caabudo salaadan la tukana isagaasa loo tukana waa macluumaad yaroo uu qabo kara ayb kitaab haddaad usoo qaado marka caqiida oo hab yacnii qof weyna wax lagu baraa layra waa wareeraya tarbiyadiina marka ma hagaagayso tan kale marka waxaa weeyaan macluumaadka basiidkaa lagu bilaabaa kadib markuu qabto tafaasiilaa loo gelaa marka tafsiil tafaasiishii iyo sharixi ayb waalintiqaali min almacluumi ila almajhuul siyaada u yaqaanaa laga bilaabo garan karo kunan aqoonin saas ku soconaysa ayb jusiyaadka iyo kuliyaadka kee laga bilaaba jusiyaadkaa laga soo bilaaba masaa-isha fiqiga jusiyaadkaa la bara dahaarada maxaa salaada maxaa arkaado dahaarada maxaa yani maxaa laga rabaa yani maxaa lagu dahaaro qaado karaa biyuhu maxay waxaasa la baraan waa jusiyaad kuliyaadku waa dambaynayan qawaaciddan fiqhiga ma qaadi karo isagu waxyaabahaas ilaalin wuxuu ilaalinayaa marka la ilaalinaa furuuqda fardiga ilmuhu iyaga laftirkooda isku caqli ma aha mid walba qudradiisa wax kul kula khidaabaya mid waxaad dhici karto macluumaadka basiidka xataa ay ku adag tahay waa in la fahmi karo kaas waxaa kaloo kamid a asaaliibta uu maraayo rifqi qofka mutacalimka uu baraayo inuu rifqi iyo yani dhimrin inuu ku isticmaalo ee shiddo iyo adadayg hadduu ku bilaabo wax ma barana waa ka carara sas unbaa ku dhacayo keliya waxaa laga yaabla yani mabaadi'dan iyo waxyaabahan unan gaalo ahaa jiro oo waxay yaqaanaan oo gaalnimadooda iy tacliimtooda habkaan u tarbiyeynay dadka u tarbiyeysanayo annaga waxaa weeye nooma bilownaba maxay ku dhacday marka inaysan noo bilownaanin ilmihii oo aan qaabiliyo fiican u lahayn iyo jawigii wax lagu tarbiyey karin xataa biadii in la fiiriyo laysku noqdo nawaaxida marka haddaan meelaha ilmaha in laga tarbiyeeyo ay tahay koow waxaa ugu horeyso alcaqiidatu watawxiid qabla kulli shay caqiidada iyo tawxiidka yaa laga tarbiyeynaa waxaana ku tusaayo nabiga calayhi salaatu wasalaam cabdullaahi bin cabbaas oo wiil yar ah ayuu wuxuu ku yidhi innii ucallimuka kalimaatin yaa ghulaamu innii ucallimuka kalimaatin wiilow kelmadaan ku baraayo ixfad illaaha ixfadka war ilaahay awaamirtiisa ilaali ilaahay waa ku ilaalina markaas ixfad illaaha tajidhu tujaahaka ilaahay awaamirtiisa ilaali hortaadaa ka helaysaa ilaa markii dambe qadarka iyo waxyaabaha kii baray waclam ana maa asaabaka lam yakun liyukhdi'aka wamaa akhda'aka lam yakun liyusiibaka wixii kugu dhacay ma ku gefi lahayn wixii ku gefay kuguma dhici lahayn waa masaa'il caqiida ah intaasoo koobanuu nebiga ku baray calayhi salaatu wasalaam taas iyada marka waa taa waxaa haboon marka caqaa'idaa la bara marka laleeya koow cunugu markuu soo afbartaba kelimatu tawxiidka in carabkiisa la baro saasay culammadu leeyihin kelimatu tawxiidka waa maxay laa ilaaha ila allaahu muxammadun rasuulullah si saxaa loo baraayo tartiib tartiibaa loo qabadsiinay ayb oo marka tawxiidkii kelmaddii inuu barto sida loogu dhawaaqo oo markuu caqli u yeesho marka macaanideeda yani si in loo fahamsiin kara macnaheeda waa kaa marka caqaa'idka marka waa door weyna ugu horeeya iyo tawxiidka in ilmaha yani laga bila naaxiyada ugu horeysa oo laga dhisaayo waa halkaas waxaase waxaasoo dhan ka horeeya qofka baraayo inuu caqiidasan yahay macalinka loo geynayo tarbiyeynayo ama waalidka tarbiyeynayo isaga horta inuu caqiida caqiidadiisu fiican tahay oo caqiidada ahlusunnati waljamaaca in caqiidadiisu ay waafaqsan tahay markaasuu qofku nasiib heli karaa waa iska dhici kartaa cunug caqiidadiisu yani macallinka uu caqiido xumaa isaga iska fiicnaa waa iska suurtagal laakiin tarbiyada marka laga hadlayo ilmahaaga mucallin macallin caqiidadiisa aada og tahay ama murabbi inaa u dhiibto waa kow caqiidada waa inaa ka jeegaraysa waa adu si u fahamsan tahay sufyaan thawri baa waxaa laga wariyey inuu yidhi iyo ibn lmubaarak ina min sacaadati alxadati waalacjamiyi an yuwafiqa allahu tacaala mucalliman xasanan min ahli sunnati waljamaca saasoo kale sacaadada iyo liibaanta ilmaha yaryar iyo ninka cajamiga ee gaalkee soo islaamay hadday yacni sacaado ilaahay uu la doono mucallim wuxuu ilaahay u fududeeyaa oo u sahlaa caqiidadiisu wanaagsantao meel fiican ku hago haddii kale marka waxaa weeyaan kharibaada ku dhacayso dad badanoo waxaa jira soo islaamaayo dhinaca ay ka soo islaameen iyo dadka soo islaaminaya ay yihiin dad kariban saa marka waxaa weya dhinac marka laga fiiriya gaalnimadiis iyo horta islaamnimadiis islaamnimadaa u roon xataa gelabgelabba ha aaday aakhiro rajaa loo leeyahay islaamnimo caqiidaduba ha iska gelabgelab ahaatee waxay dhaantaa gaalnimo maxadiyay ka roon tahay laakiin nasiibka fiican waxaa weeyaan in meesha oo helo waxaa arkaysaa marka dadka qaarkood waa islaamayaan baatiniya islaaminaysa waa baatiniye iyaga laftirkooda culimmadu isku waafaqeen inaysa islaam ahayn baatiniyada waa ismaaciiliyada iyo duruusiyiinta iyo qolooyinkaas dad islaaminaya kuwa waxaa jira marka inta la islaamiyo salaad aan la faraynin oo salaad iyo yacni soon iyo cibaadaad midna aan la faraynin meelun baa lagu xaraynaya halkaas ka jooga lal halkaasaa laga yaaba marka inay ka xatreeyaan shaqo marka salaad la bari maayo xo la bari maayo dhulkan turkiga iyo meelaha qaarkood dadkan yacni duruqda qaarkooda naqshabandiyada iyo qolooyin yani waxaa jira aada la yaabaysan waxba aan dad salaad xitaa aan farayni qofkii ilaahay nasiib u geliyay intuu fakero qur-aanka aq akriyo macaanidiisa ay jaf markay kasoo tagaan markaasuu salaad iyo wax bara iyo raadsadaa kii kalena waa ku akhrisadaa walciyaadu billah qofka marka ilmaha yareerkaa iyo qofka cajamiga qof wanaagsan inuu helo mararka qaar waxaa dhici karta qofku inuu iska xumaa oo iska yacni qaaddarnaa muslimba ha iska ahaado ama u gaalba ha soo islaamo ama islaamnimadii iyo gelabgelabka uu ka ahaado xagaa inta towbadkeena masaajid soo galo qolooyin iyagana marka waxaa dhici karta in lagu sallado marka ictiqaadkoodu xun yahay waxyaaba yar yacni marka guluwi aan sharciga ilaahay ka mid ahayn inay markaa ka dhaadhiciyaan walidaalika dadka inta badan wax kharibo ama iyagu yacni maskaxdooda si fiican aan u isticmaali karin diintana aqoon badan aan u lahayn dad la waalay u badan yihiin ilmo yaryaroo la waalay dad soo islaamo la waalay baa u badan aqlabka dadka waaweyn xoogaa cala aqali caqliga khibray ku fakaraan qofku markuu soddon dhaafo sooma garanin laakiin markuu khibrana waayo cilmi diineedna uu waayo waa la rarana marka nin allaale ninkii doona iska raraayo waalidkii marka isagii ayaa gardarrada yeelan karaa hadduu markii hore isagii uu toosi waayo isjeclaysii waayo isagaa gardarrada yeelanay hadhow cunugeygii waa la watay qoladaana wadatay halkaana ka dhacday kan baa la yeelay waxan baa lagu albaabay oo lagu qufulay adiga laawa waa dhici karta aduu u dadaalayo inuu xumaado laakiin adiga horta dadaalkii la imo taa marka iyadu naaciyada koowaad waayo xaggii marka caqiidada in laga tarbiyeeyo caqiidada qof marka caqiidadiisu san tahayna marka uu tarbiyeeyo maxaa nabigu wuxuu yihi kullu mawluudin yuuladu cala alfitra fa abawaahu yahwidaanihi ow yunasiraanihi ow yumajisaanihi dadka iyagoo wanaagsanoo fidradoodu fiicantahay ilmaha dhalanayo waxaa yahuudi ka dhigo majuusi ka dhigo nasraani ka dhigo labada waali tan labaad waxay tahay naaxiyada labaad ee ilmaha laga tarbiyeynayo qur-aanka in la baro qur-aanka kow in la baro iyo xadiidka nabiga calayhi salaatu wasalaam yani axaadiidta kuwa gaagaaban oo akhlaaqda iyo caqaa'idka ka warramayo gaagaaban aan xifdisiinayo qur-aanki iyo xadiidkii marka lale ibnu khalduun ibnu khalduun culimmada maalikiyada waxuu ka mid ahaa cilmulijtimaac aada u taqaano cilmigan arrimaha bulshada la yidhaha sociologigal aada u yaqaano kitaab buu ka qoray dabaaicda dadka iyo siday u nool yihiin iyo sida in loola noolaado ay tahay waxaas ka warramaa kitaabkiisa marka wuxuu ku yidhi nin dhul badan marayna waa ahaa wuxuu yidhi iclam ana tacliima alwildaani lilqur'aani shicaarun min shacaa'ir iddiin ogaa wuu yidhi ilmaha yaryar oo qur-aanka la baro waa astaan astaamaha diinta ka mid a akhada bihi ahlulmillati dadka muslimiintaa qaatay yidhi wa darajuu calayhi fii jamiici amsaarihim saasayna ku socdeen uu yidhi magaalooyinka islaamka o dhan limaa yasbiqu ila alquluubi min rusuuki aliimaani wa caqaa'idihi bisababi aayaati alqur'aan qalbiga waxaa u hor maraa iimaan maxaa yeelay qalbi qur-aan galay khayran loo rajeyna bisababi aayaati alqur'aani wa mutuuni alaxaadiid wa saara alqur'aanu qur'aankii wuxuu noqday asla tacliim tacliimta iyo waxbaridda meesha asaasiga u ah ayuu qur-aankii noqday ayb aladii yubna caleyhi hayruhu min alculuum culumta kalena isagaa lagu dhisaa waqtiyadan dambe marka waxaa jira marka qur-aankii si haba loogu dadaalo laakiin dadkii waxaad moodaa yacnilaa seemaa dadka qaarkood wax sheeg sheego ama iyagu markaa diinka wax ka warramo ay dhici karta inay wax akhriyaan iyo haddana qur-aankii inay aada ugu liitaan oo naaxiyadan qur-aankaba aan layska dhisinba oo qur-aanka akhrintiisii iyo xifdintiisii iyo farha in laga qaaday qur-aankii marka in la xifdiyo la akriyo aas aaska tacliimta qof hadoonan qur-aankii marka baranin tacliim aasaaseed mahayo marka ilmihii in qur-aankii la baro imaamu shaafici wuxuu qur-aanka ku xifdiyey toddoba jiro ku xifdiyey sahl ibnu cabdillaahi tasturina saasoo kale waana lagu xifdi karaa wax hadda ma aha yacni imaamu shaafici toddoba ku xifdiyey marka laleeyahay cid kale ma awoodo imaamu shaafici waa malaa'ig inaan leenahay ma ah waa lagu xifdi karaa haddii lagu dadaalo ayb qofka siduu isaga markaa u dadaalay marka ku xirnaanayso cabdullahi bni cabaasna wuxuu yidhi man qara'a alqur'aana qabla an yaxtalima ninkii qur-aanka akhriyo dhammeeyo xifdiyo intuusan qaan gaarin ka hor fa huwa miman uutiya alxukm miman uutiya alxukmu sabiyan wuxuu ka mid yahay buu yidhi qolada miman uutiya alxukma sabiyan wuxuu ka mid yahay qolooyinka waxaa la siiyey xikmadda la siiyey iyagoo yar isagoon qaan gaarin qur-aanka xifdiyey waa nin isagoo xikmad la siiyey taasuu ka mid yahay naaxiyadaas marka qur-aankii waa la xifdiseen axaadiidta soomaha kuwa gaagaaban oo jawaamiculkelimka oo macaanidoodan aan lagu wareerayni ayaa lasoo xulaa arbiciinka oo kale waa la xifdiseen culimada marka khayr badan allah ka jaazeeyey waa fowweeyeen axaadiidta marka arbiciinka aadaab akhlaaq axkaam waxyaabo badan buu ku koobay alimaam nawowi asalka horena waxaa lahaa ibnu salaax taa iya marka waa kaas qur-aankiina marka saasaa loo baraa marka tarbiyada haddayna isla soconin qur-aan la xifdisiye keligiis wax mataraayo ogow haddaan isla soconin tarbiyada qur-aankii baa la xifdiseen caqiidadiisii waa la toosinaa waxyaabaha soo socda akhlaaqiyaadka markay tarbiyadu kaamil noqoto ilmo fiican waa soo bixi karaan laakiin hadda sooma arkin kuwo ilmo qur-aankan xifisiiyey wadadaas taagan isbaaro u taalo waa buuxaan sababta keenaysa maxay tahay lafdiga qur-aanka la baray laakiin wax tarbiya a lama barin lafdigan qur-aanka marka ee carabiga ah yani waxbaa u taraa laakiinse waxaa uga muhiimsanayd in xaaraanta daahirka iyo xaaraanta aan yani xaaraanta waaweynee macluum min addiini bidaruura in la baraa uga muhiimsan cunuga qur-aan bayaan xifdinin qur-aanku ha iska akhrisan kareen laakiin tarbiyada kale haddii ay ka hagaagsan tahay mujtamac waa iska anfaca sawir waa is anfaca dhinaca saddexaad waxaa waaye itqaanu lugati alcarabiya tarbiyada naaxiyadeeda saddexaad luqada carabiga in ilmaha la baro oo carabkooda lagu itqaaniyo luqada carabiga qoraalkay ka bilaabataa fartaa la bara akhriskaa la baraya macaanida qaarkooda la bara inuu wax akhriyaa la bara qiraaa sameeyo uu barana markao tacawudow marka u yeelana maawardi faqiihaas marka aimada shaaficiyada ka mida kitaab nasiixat lmuluuk la yiraa wuxuu leeyahay fa idaa balaga ta'diiba cunug hadduu gaaro heer la edbiyo tacliima iyo heer wax la baro falwajhu sida habboon waxay tahay wejka saxda ah an yubdaa an yubda'a bitacliimi alqur'aani qur-aanka baristiisa in lagu bilaabo maca alugati alcarabiyati buu yihi luqada carabigana ay la jirto liannahaa maxaa yeeley wuxuu yidhi allugatu alatii anzala allaahu biha kitaabahu maxaa yeele luqada carabiga waa luqadii ilaahay kitaabkiisa uu ku soo dejiyey wa khaadaba biha fii sharaa'ici diinihi ilaahayna uu yacnii dadka kula khitaabay shareecadiisa diiniga wa faraa'ida millatihi wa faraa'idi millatihi diintiisa faraa-isheedana carabigay kusoo degtay wa bihaa bala wa bihaa ballaqa rasuulu llahi sal ly salam sunanahu nebigana sunnooyinkiisa dadka wuxuu kusoo gaarsiiyey luqad carabi af carabeed carab ma rabna iyo carabta ayaa loo keenay iyo dadku waagi hore soomaaliya wax ku bara jireen iyo tiiba talyaaniyay ahaayeen iyo ingiriisay wax ku bara jireen iyo waayahan dambe dad waxaa jira marka tacliimta carabiga aad uga soo horjeeda aad u ololeeya waxaas iyo ibliisnimadaasoo dhan marka waa unesco iyagaa dadka u dejiso unesco iyo unisef aa u dejiyaan dadka ilmaha tarbiyada u dejiyaan markaasaysan diinna ku toosnayn ku fiicnayn xataa yacni soomaalinimada waa kharibaayaan qolo walbaa yacni ee gobol degan manhaj ayaga munaasab u aan u samaynayna intay yidhaahdaan soomaalida kale ku diraayaan khariidadii soomaalida iyo afka iyo waktiyada yacni wax fara badan bay kharibaayaan marka luqada carabiga xarbiga lagula jiro iyadoo hadda waxaa weeyaan wax sidaa usii xoojiyo aanay jirin haddana laakiin dagaal badanaa lagu jiraa maantana waxaa laleeyahay marka nin caraba dhaqankiisa aanan aqoonin gabay uu tiriyey maxaa laga akhrisanaa maxaa ilmaha loo baraa oo ninkan carabkaa gabayga uu tiriyey luqada carabigana waa lagu baranaa kow midda labaad dhaqanka carabtoo la barto qur-aanka fahamkiisay sahliya dadka haddii luqada carabiga iyo ninkan carabka laga dheereeyo luqada ingiriiska maxaa loo baraa marka waa yahay ma soomaalida laysaga gaabsado yani annaga hadda kama hadlayno luqa ingiriis ma bannaan tahay in la barto mase ma bannaana masaleha hadda kama hadlaya aniga middan ka hadlayaa waxay tahay haddii la yidhaha luqadii carabiga ha laga fogaado luqadna aan ognahay inay dhaqan wadato tii ingiriiska ha la qaato midii ingiriiskana la ogyahay dhaqan ingiriisi markay ugu yar tahay adabka ingiriiska shakisbeer iyo wax lamida loo dhigaa iyo gabayadiisa laa naaqata lanaa walaa jamal wax hadda uu nagala maqan yahay male macno hadda badanoo loogaay ummadda muslimiinta ugaga baahi badan tahay male hadday dad muslimiinta kamida ay baranayaan si iyaga markaa hadhow wixii muslimiinta iyo iyaga kala galo ay u galaan nacam ma xumo laakiin yar iyo weyn naag iyo nin waa wada baranayaan hadhow maxay samaynayaan waxaa u sahlanaanayso asaaliibtan gaalada luqad ingiriisay ku qoran tahay ay wax ku baadiyeeyaan oo u fududaanayna waxaa lagu og yahay luqo iyo dhaqan ma kala maaqmaan luqad iyo dhaqan meel ma kala tagaan luqadda carabiga gaalo hadday qoraan xataa carabtu gaalo waa leedahay ma aragta luqada carabiga shucaradii jaahiliyada haddaad akhriso shicirkooda aadaab xumo iyo waa dhici kartaa in lagu araarto haddana laakiin xigmadna waa leedahay alla iyo magaciisa laga waayi maayo ilaahay iyo qadar iyo waxaasi sheegsheegaan iyagu kuwan kale maxay sheegayaan marka dhaqangaalaadka meeshaas marka luqada carabiga calaamad su-aal in la saaro oo aada loogu dadaalo luqada carabiga markaas sida ugu fududoo ilmaha lagu bari karo ku hadalkeeda akhriskeeda qoraalkeeda fahamkeeda in lagu dadaalo bani aadamku wuxuu ku dadaala waa ka jibakaana meexeeda afaraad waxay tahay alcibaadaat ilmaha cibaadaadkaa lagu tarbiyeyna tacliimtii waa waxyaabaha waxyaabahaas waa cibaadaadkii cibaadaadku markay qaan gaaraana laga rabaa laakiin waa lasii bara ahamu alcibaadaat albadaniya bacda tawxiid qur-aanka waxaa weeyaan salaada dahaarada iyo salaada la bara iyo soonka marka alimaamu nawowi raximahullah wuxuu yidhi yajibu cala alaabaa'i walummahaati tacliimu wlaadihim alطahaarata waasalaata washaraa'ica waxaa waajib ku ah buu yidhi ilmaha ay dadka wax dhalay aabbayaasha iyo hooyooyinka labadaba ilmaha inay baraan dahaarada salaada iyo shareecada dahaarada iyo salaada iyo shareecada inteeda kale xataa imaamu nawowi majmuuca wuxuu leeyahay cunug agoon ah haddaad mas-uul ka tahay oo adiga ah hayso xoolana uu leeyahay xoolahaas in laga baro haddii aadan adiga wixii aqoonin inaad macallin u ijaarto oo xoolihiisa aad ka dhiibto macallin tarbiyeeyo xaaraanta ka celiyo xalaasha yacni baro waajibaadka u sheego tarbiyada xun ka ilaaliyo lacagtiisaa laga dhiibaa maxaa yeele cuntada iyo cabiddeedaa ka muhiimsan soma garan adoon waay maalkiisa hala dhaafo ma la dhaho nafcigiisa waa isaga saas imaamu nawowi uu leeyahay haddii iyaga markaa xoole ay haystaan waaye muqadamada majmuucu ku sheega tarbiyada waxay ku tacalluqo ilmaha adoontaa xoolooda laga dhiibaan haddii marka la yidhaha looga naxo ee la yidhaha cunuggaan adoon waahee waxba lama baraayo lacagtiisii laga isticmaali karo wax waxsiinaana male ee soo noqonaa marka mooryaan maa laga dhigaa marka haddii isaga una haysanina dadka mas-uulka ka ah ee dhaxalkiisa leh uu lacalla dhinto yaa iyagaa laga rabaa mas-uuliyaddu saarantay waajib ku tahay cibaadaadka iyaga marka waa kaa waxaa kaloo la faraya ilmaha marka saxaaba marka waa ku dadaali jireen soonkaoo kale soonkao kale waxay samayn jireen ilmaha yararkaa waa soomi jireen casirkii marka la gaaroy baahdaanay ooyaan lucbad iyo cayaaray ku dhowdhowsii jireen ilaa ay marka qoraxa ka dhacdo tan kale shanaad waxaa weeyaan markay naaxiyada shanaad alakhlaaq alxamiida akhlaaqda wanaagsan ilmaha in la bar akhlaaqda waa dhinac diinta ka mida adaad caqiidan ku dadaalaa tiraa dadka dadka ugu akhlaaqda xunna aad tahay ee diinka ilaahay qayb in laga qaato qaybna laga taga ma aha ha kala muhiimsanaadaan caqiidada muhiim waaye akhlaaqduna waa muhiim ummad marka waxaa jirta caqiidada uu ku dadaasho akhlaaqna aan ka anamaa inaynan diinkaba ka mid ahayn oo kale ay tahay ma fiicna taasna akhlaaqda marka wanaagsan qur-aanka waa tusaya yaa ayuha aladiina aamanuu liyastadinkum aladiina malakat aymaanukum waladiina lam yablugu lxuluma minkum alaaa maraat ilmaha yaryarka ay qaan gaarin markay guriga imaanayaan markay yani qolka hooyada iyo aabbaha ay soo galayaan oo kale inay saddex waqti gaar ahaan ay yani istidaan dalbaan istidaan la baro ay soo gargaracaanoo ma soo geli karnaa sa ay yidhaahdaan saas ilaahay yidhi amrayna waalidiintaa la amraynay taa la baro maxay tahay taas akhlaaqdii waay oo la hagaajinayo wa fariquu baynahum fi lmadaajici meesha jiifka ku kala geeyaya toban hadday gaaraan wiil iyo gabaryaa laysla seexinin maxaana toban markuu dhaafo waxyaabaha jinsigiisii iyo dareenaa soo gelaya tartiib tartiib dareenkaasi marka cunuga caqliga uu ku xakameeyo iyo ogaal fara badan uma laha axkaam sharcina ma yaqaano waxaa dhici karta marka in xumaan timaado alkala geeyo walidaalika gaalada yani islaamka ilaahay waxaa ugu mahadinaysaa markaad aragto akhlaaqiyaadka dadkan hadda ilbaxnimada isku sheega akhlaaqiyaadkooda nin gabadhiisii u tegayaa la arkaa waxaa lagu dhex arkaya awow gabadhiisii u tegay gabadha awow iyaha u tegay ilbad isla dhashay oo yani iyaga isku tegay yaa la helayaa oo badan weliba oo shaa'ic ah waxaasoo dhan maxaa sababaa akhlaaq xumo iyo tarbiya xumo ilaahay subxaana wa tacaala marka annagii marka waxaan ka faa'iidaysananahay sharciga inaan si saxa inta u baranno u dhaqan gelinno gaalada xumaantooda markaasaan la ogaana haddii la rabo gaalada xumaantooda in la arko islaam sharcigii si saxa ugu dhaqdoo in la helo intaan taasi loonin ayana annaga lagu gamban yihiin ma la fahmayo akhlaaqdii marka waxaa weeyaan qur-aankii sidaas u daaweeyey nabiga calayhi salaatu wasalaamna sidaasuu yidhi fadhigiiyo jiifka in lagu kala geeyo sidoo kale nabiga calayh isalaatu salaam akhlaaqda iyo adaabta waxaa ka mid a cunidii iyo waxyaabahaasoo dhan yaa soo gelaya waa kii marka uu ku yidhi wiilkii rabiibkiis ahaa ee wax cunaayey mar halkaanu ka cunaa mar halkaan mar halkaan markaasuu yidhi yaa hulaamu samillaaha wakul biyamiinika wakul mimaa yaliika wiilow markaa cuntada cunaysa bismillaahi dheh midigtaada ka cun meesha kusoo xigta ka cun saddex aadaabo waaweyn waa nabiga calayh isalaatu wasalaam marka saas u bari jira naaxiyada afaraad iyo qeybta afaraad waxay tahay ibcaaduhum can ilmuxaramaati waalmutashaabihaat waxyaabaha mutashaabihaadka shakiga ku jiro xaaraanta in laga fogeeyo ilmaha ay inaad ku fogaataana ka horeysa oo xadiidkii waxaa tusaya nabiga calayh isalaatu wasalaam xasan buu arkay isagoo timir dhulka ka qaaday xasan bin cali oo cunug yar ah ayaa timir dhulka ka qaaday markaas afka geliyey nabiga wuxuu ku yidhi kax kax kax marka eray ilmaha wax looga celi uf uf oo kale amaa calimta annaa laa na'kulu sadaqa war miyaadan ogeyn annaga haddaan nahay reer muxamed sadaqada inaanaan cunin oo xaaraan ay naga tahay dhaaf waa ka celi war nabi sal sl shay-an hadda marka inay sadaqa tahay in kale lama ogeyn laakiin nebiga waxuu rabaa inuu baro war waxaan horta mutashaabihaadka shakigaba ku jira ka dheerow haddii taa la baro xaaraan cadnab u bareerayo taas iya marka waa naaxiyow dhinac kale waxaa weeyaan beentaa ka mida in laga celiyo beenta in laga celiyo tanay soo gelen xarawaadkii laga reebo xadiid abu daawuud oo warinaya min xadiid cabdillahi bni caamir wuxuu yidhi cabdullahi bni caamir dacatnii ummii yowman maalinaa hooyaday ii yeertay wa rasuulullahi sal l slam qaacidu nebigana uu fadhiyay fii beytinaa gurigeenna fa qaalat waxay tihi tacaala ucdika war kaale waxbaan ku sheegayaa faqaala lahaa rasuululahi sal l slam nebigu wuxuu yidhi maa aradta an tucdiyahu maxaad doontay inaad siiso cunugaan maxaa rabtaa inaad siiso markaasay tidhi qaalat waxay tidhi aradtu an ucdiyahu tamran waxaan doonay inaan timir siiyo faqaala lahaa wuxuu ku yidhi amaa inaki low lam tucdihi shay-an kutibat calayka kidba haddaadan wuxuu yidhi wax sii lahayn beenaan buu qori lahayn marka ilmaha ho ho ho inta la yidhaahdo haddii been loo sheego dhab la qabto waxay noqona marka isagii beentii aduu kaa baranayaa adigina beenaa lagu qoraya tarbiyasan marka taa ma aha ayb mujtamaceena marka waa ku badan tahay tanoo kale alimaamu nawowi kitaabu ladkaar kitaabu ladkaar baabu dikri linsaani man yatbacuhu min waladin aw hulaamin bismin qabiix liyu'adibahu baabkaas kitaabka adkaarka la yidhaha wuxuu ku yidhi ruwiinaa fii kitaabi ruwiinaa fii kitaabi ibni sunni kitaabkiisa camal yowm leyla waaye can cabdillaahi bni busr asaxaabiy radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi cabdullahi bni busr bacatatnii ummii ilaa rasuuli illahi sal l salam hooyadaydaa nebiga waxay iigu dhiibtay biqadfin canab lasoo gooye ama timir shay lasoo gooya biqadfin min cinab ah cinab lasoo gooye laan cinabay hooyaday nebiga iigu dhiibtay faakaltu minhu intaan jidka sii socday nin yar buu ahaaye xoogaabaan ka cunay yii qabla an ubliqahu iyaahu intaanan gaarsiinin baan xoogaa ka cunay falamaa ji'tu bihi markaan ula imid akhada biidunii dhagtow iga qabtay nebiga wa qaala wuxuu yidhi yaa qudaru war dhagaroogow saas yii khiyaanoole saas inta intaa halkaa ka qabtay khiyaanoole saas yii marka nebiga dabcan ninkan hadda khiyaanay wax loo qoraa cunugaan male laakiin inuu baro waxa uu sameeyey xun inay yihiin horta inuu ogeysiiyo inta wax ka soo qaad meeshaas geey waxaa ka mid a xifdu siri in la baro sirta ilaalinteeda waxaasoo dhan ayb taasaa marka uu sheegay jawaanibta sidoo kale waxaa ka mid a tarbiyada qoy ilmaha yareerkaa iyo laftirkeeda tarbiyada muxasiraad u oo kabayso ilmaha yareerkaa xirfooyin iyo sancooyin in la baro xiraf iyo sanaa'ic in la baro iyo riyaadiyaad waxyaabo yacni ciyaaro nafci leh in lagu tarbiyeeyo lagu wax lagu baro sida mujtamacana cudwi naafica u noqdaasna wax istaro ayb marka xiraf in loo yeelo xirfo markaa mujtamaciina wax u taraysa isagana uu yacni shaqo ka dhigan karo oo dadkiina yacni baryo uu uga badbaadayo ummaddiina wax u tari karo ilaan ninkan ilmaha yareerka markay weynaadaan bulshadu inay meel ka galaanaan wax uun inay u qabtaanaa la rabaa ama diin xaggeeda wax uga qabayaya ama yacni xirfado kale wax uga qabtaya waxunbaa laga raba nin iska soo taagan un oo meel uu ku tooran yahay aan jirin oo badaalo keliya u joogo ma fiicno tarbiyada marka waxbay ka hagaajinay meelahan waxyaabaha riyaadiyaadka nafciga lena dabaasha iyo kalea ka mida iyo ganista iyo ramyiga iyaa ka mida iyo fardafuulka iyo waxyaabahaasaa ka mida orodka iyo ku-yaalka noocaas oo kalea marka waxaa weya nebiguna waa yacni in wax la baro waa ku tirtirsiiye dadka iyo saxaabadana wuu tartansii jira nafcina waa leedahay jirka iyo waxaasoo dhan nafci way u leedahay laakiin hadda waxyaabaha zamankan dadka dhallinyarada qaatay waxaa ka mida banooniga ka mida oo banooniga waxuu noqdayaa la dhihi karaa yacni khamrada haddii dadka looga reebay inamaa yuriidu shaydaanu an yuqica baynakum alcadaawata waalbagdaa fi alkhamri waalmaysiri wayasudakum can dikrillaahi haddii khamrada loo reebay banooniga dikri ilaahayna ummadda waa ka tegsiiyey maxaa yeele mar la cayaarayo iyo mar la fiirsanaayo iyo mar laga sheekaynayo noqda ninkii walba inta iska ciyaara waqti ee waqtiga kalena masaalixdiisa qabsay waxbay ahaanaysaa laakiin waqtina waa ciyaaraya waqtina waa sheekaynaya waqti waa daawanaya gaaladii muwaalaadaaba ka dhasheen ilaa hadda waxay maree la isku dilaan qaar naftooda dabaqay iska soo tuurayaan intaas xubbiga gaaray fa idinla taagin sanam waay wax kala ma aha cibaada shayga haddii la caabudo cibaado uu gaaraa loo dhintaa maogta khatar tan laftirkeeda marka si si macquula in looga gooyo ilmahan iyo laftirkooda ay uga go-aan oo masaalixdooda aanay ku dhuminin oo tacliimtooda iyo wax akhrisashadooda iyo salaadii jamaacadii iyo waxaas aanay ku dhuminin waxaa ka mid a sidoo kale waxyaabaha marka idalka cuquubaadkan xoogaa marka mawduucan ahamiyadiisa darteedaan ugu istaagay marka cuquubaadka yaan ku gebagabaynaa tarbiyada waxyaabaha muhimka u ah waxaa ka mid a laba shay baa wax lagu tarbiyey karaa cabsi iyo raqbo cunugii hadduu injaazaad iyo dadaal uu sameeyo ballanqaad ballanqaad laga soo baxayo haddaa qur-aanka waxaas barato waxaasaa lagu seena haddaa saa yeesha kan baa lagu seena waa in looga soo baxo la xoolgu waa ku bara tarbiyada waa waa dariiq loo maro waa tahay cuquubaadkana tarbiyada waa loo mara cuquubaadku marka dil iyo wax kala wa cuquubaadku dil keliya ma ah cuquuba marka la sheego annaga dilka keliya aan fahmayna laakiin cuquubaadka waxaa ka daran dilka cuquubaadka kale oon dilka ahayn cunugii yani marka in isaga la canaado noocan maa si loo canaado soo ma garani ciyaalka kale markay ciyaarayo laga joojiyo ciyaartii ciyaalka kale markay yani wax la siinayo kale isaga laga joojiyo laga haysto isaga marka maxaa waxaa loo samaynaabuu si-aalu keena maxaa saas laygu samaynaa xumaantiisi baa loo sheegaa markaas weliba midaas way ka daran tahay ilmaha waa uga dhib badan tahay usha ush inuu iska bartaaba dhici karta oo hadhowna waxba looguga tarin darbiga marka hadday dhacday wax la garaaco xadow leeyima xoogaa lagu istaagay u baahan tahay cuquubaadku dawaabiday leeyihin ilmaha in la iska tumo keliya ma aha dawaabida koow waxaa ka mid a cunug aan toban sano gaarin horta in la tumo ma aha cunug toban sano aan gaarin in la tumo ma aha saasay culammadu leeyihiin ibnulxaaj iyo rag badan saasay dhahay sababta waxay leeyihiin salaadii oo acmaasha ugu qiimaha badnayd baa waxaa la yidhi toddoba hadduu jira salaada farle bis amar dil ma leh toban markuu gaaro wadribuuhum wahum abnaacu cashri baa layidhi salaada markuu toban gaaro lagu tumo toban markuu gaaro cunuga waxa loo dilaayo wax kale u fahmi karaa shan jir iyo afar jir iyo haddaa iska tunto say unbaa ku dhigaysaa maa soo ma garan ta labaad waxay culimmadu leeyihiin fuqahadu waxay xadeeyeen garaacista laftirkeeda qaar marka waxay yidhaahdeen saddex ilaa afar shan waa inaysa gaarin shan ulood waa inaysa gaarin cinda alxaaja hadday dan keento ilaa toban waa la gaarsiin karaa toban laakiin wixii ka badan maya xadiis bukhaariya isticnaasaayo oy weheshanayo tan saddexaad waxay tahay garaacistu inaysan lafna jebinin korkana ka bararin wey xanjafis taasaa laga rabaa mu-adibku hadduu mucallim yahay waalid iyo mucallima loo kala qaada ibn xajar ilhaytami kitaabu ka alifay masaladan ibn xajar ilhaytami kitaab madbuuc ayuu ka alifay masaladan tana muadibka hadduu waalid haddaanu ahayn mucallim macallim uu yahay isaga saddex kama siyaadi karay leeyihin culamaa maalikiya iyaga aad wax uga qorqora tarbiyada ilmaha marka waxay leeyihiin ilaa biidni weliy saddex ama afar markuu ka badinaayo waalidka waa inuu ogol yahay waalidki hadduu fasax ka qaata ilaa toban iska gaarsiin karaa marka qowl kaloo marka isagu banaynaya waxaayaan waa jiraan ka afaraad waxaa weeyaan aalada wax ku tumaayo ina xadiidan tahay iyadaata aaladda wax lagu tumaayo culimmadu waxay yidhahdaan hadday tahay ul dira ah dira hadday tahay waa inay qoyan tahay isla markaana yacni markaa ul markaa ay tahay inay qoyan tahay jilicsan tahayna shan yacni wax lagu garaaco ontartoo kale oo qoyan ha ul markaa laalaabmayso qoyan jilicsan cunugiina markaa si korkiisa waa u saameynaysaa barar iyo dhibaato iyo jab iyana ma keenayso aaladiiba marka waa ta hadday ul tahayna waa inaynan ul weyn aynan ahayn cunuga haddii marka korkiisa la barariyo lafa laga jabsho oo yani waxaas waxaa weeyaan marka waxba lagu tarbiyeyn maayo tan shanaad waxay tahay xaaladda uu qofku caraysay inuu saxtumin macallin iyo waalid wuxuu ahaada xaaladdu caraysay inuu dilaa dhici karta kow kaga siiy dadka qaarkood xaaladda inas waxba tumin oo isagoon caraysnay wax ma tumi karaa dabcan haa waa dhici karta inuu markaa u garaaco tan shan lixaad waxa ay tahay garaacisu inaa u aragto wasiilo inay tahay ujeeddada ugu dambayso inaynan ahay yagaajar lagama helo ee waa dariiq oo lagu gaaro tarbiyada tan toddobaad darbiga garaacista iyo dembigu waa inuu munaasib isii jiro haddii garaacistaada iyo dembiga uu geystay aysan munaasib isu ahay waa wareen wax yarow sameeyey wax weyn baa ku dhufanay marka cuquubada la ciqaabayo iyo dembigu waa in laysla ekay karo la fahmi karo adu waxyaabahaasay marka sheegaan ugu dambayntii qofku marka waxaa laga rabaa tarbiyada ilmaha iyo ahalka inuu u kaashado ilaahay subxaana wa tacaala ilaahay baa wax toosi karaa wax ma toosi karo walidaalika cibaaduraxmaan ducadooda waxaa ka mid a waladiina yaquuluuna rabbanaa hab lana min aswaajina wa duriyaatina qurata acyunin wajcalnaa lilmuttaqiina imaama saasaa ka mida ducadooda marka ilaahay in la weydiisto oo la kaalmaysto taas iyadana marka meesha waa ku jirtaa macallinka isaga iyo mu-adibka laftirkiisa la samaysanaayo waa inuu noqdo macallin taqwo iyo alla kacabsi leh macallin aan taqwo alla kacabsi lahayn oo keliya inuu xoola meesha shaqo keliya u joogo waxma tarbiyey kara macallinka waxaa la rabaa waxba ha iskaba qaatee laakiin inay damqasho tarbiye ay ku jirto oo ilmahan sida ilmo u dhalay oo kale ay yihiin tarbiyadooda u hagaajiyo ee waxaan marka xirfad keliya in laga dhigtaa ma ah ayb waa inuu ku dadaalo qowlkiisa iyo ficilkiisa macallinku inay iswaafaqsan yihiin oo cunugii macallinka uunan ka helin tarbiye xun tan kale waxay tahay ilmaha yaryarkaa sabar iyo naftiisa uu xakameeyo inuu kula dhaqmo waxaa kaloo culimmada yidhaha ashucuuru bilmas-uuliya mas-uuliyada inuu dareemo macallinku inuu mas-uuliyad dareensan yaha la rabaa tan lixaad waxaa weeyaan macallin marka wax ka shaqo badano ka mas-uuliyad adag ma laha alictibaaru bilmadaahir aljasadiya macallinka madaahirtiisa fidrada inuu ilaaliyo cidiyaha uu jaro timaha marka waxaan ujeedaa timaha hoose marka madaahirta waxaan ujeedaa cidiyaha inuu jaro inuu qubaysto raa'ixada iska zuuliyo ilmihii isaga inay nadaafaddii ka bartaan ta kale waxaa weeyaan marka sidoo kale maadada cilmiga uu dhigaayo inuu yaqaano haddaanu aqooni waxma tarbiye ma keeni karo sifaat wax soo saarid waa inuu leeyahy macallin wax soo saari karo sifaatka marka wax ku soo saari karo waxaa ka mid a in isagu markaa uu leeyahay wax fahamsiin oo qof yani wax dhaadhicin kara inuu yahay ardada inuu u naxariisto inuu u dhimriyo inuu u dulqaato xadiidkii nebiga uu soo xasuusto man laa yarxam laa yurxam qofkaan naxariisanin looma naxariisto ardada in u tawaaduco waxaa kale ku daraan culamaa u tarbiya macallinka mararka qaar inuu ardada la ciyaaro ciyaar oo marka yani xad aan xad baxsanayn inuu la ciyaaro oo mararka qaar ilmihi ka qosol sii karo hadhowna uu soo jiidi karo macallinkii ardayda hadday qabiidnimo ka dhexayso keliya waxma tarbiya meeshaa ka imaamaysa dugsigii xaalad qabiidnimaa ka jirta bannaankii jimcada oo cunugii inuu iska ciyaarada ay ahayd waxoogaa fusxa in la siiyo ay ahayd mar allaala markuu macallinkii u jeedo iyo orog marka cunugii muxuu leeyay macallinkaana macallinkan allah naga qabto le ilmihi marka taa macallimiintii marka inay xoogaa ka ilaaliyaan oo mararka qaar mudaacado iyo ay samayn karaan nebigu waa samay jira calayhi isalaatu wasalaam ilmaha nebigu soo laga ciyaari jirin mararka qaar waa salaami jireen waxaa kaloo iyadana meesha ku jirtoon arkaa macallimiinta iyaga laftirkooda mararka qaar inay fasax qaataan oo tanafus si ay u helaan waxaa dhaci karta macallinkan toban sano inuu dugsi haayo toban sano jimco keliya umuu fasax yahay qofku waxaa la yidhaahdaa shaqada hadduu routiini ka dhigto marnaba fasax aanu lahayn acsaabtiisa iyo yacni ma degana mar walba waxaa dhacaysa marka inuu dilka iyo xanaaqa iyo waa ku badnaaha marka mararka qaar dugsiga markuu muddo socdada sanadkiiba waa iska fiicantaha bil in ilmaha la iska fasaxo wax dhibaataa ma keenayso laakiin dugsi laysma fasaxo jimco keliya haddii la yidhaahdo ilmihiina waa ku daalayaan waxaana waa ku daalayaan haddii usbuuca khamiis iyo jimco la fasaxo nafas waaba isaga jira intaa ayb marka inuu ilaaliyo ayb ilmihii marka inuu salaamo assalaamu calaykum waraxmat ullah tarbiyaadkaas inuu baro oo nebiga ilmo yareeroo soo agmaray assalaamu calaykum waraxmat ullah u yii waa ka radiyeen ayagana cunugii marka nebigu uu salaamay wax weynu dareemaa mujtamac marka macallinku meel weynu ka joogaa hadduu salaamo marka ilmihii assalaamu calaykum uu yidha iyagoo ciyaaraayo sii maro xoogaa marka macallinku waa jeclaanayaa noocan maa waxaan ogahay marka tarbiya iyo musaawaadkiiyo cadligii inuu ku dadaalo ilmaha hadda u kala eexdo coqdadaa gelaysa ilmaha taan inuu ku dadaalo isku soo duuduub marka tarbiyadu baab dheer waayo oo shaqo ka dhib badan aynan jirin maxaa yeele waddadaa layska suuqa iyo waddada tarbiya taallo masaajidka tarbiya taallo guriga tarbiya taallo iskoolka tarbiya taallo dugsiga tarbiya taallo haddaysa iswaafaqin tarbiyadu waa meelay la-aanaysa waxyaabahan oo dhanna marka gaalada qaarkood masaalix inay tahay markay arkeen waa sameeyaan walidaalika ilmaha gaalada waxaad arkaysaa cunug iskool diidaya kuma jiran maaha rabitaan oo waxbarasho rabo laakiin waxaan meesha ka marnayn wax soo jiito un mar walba inay ku samaynayaan cunugii waa ordaa marka xataa hadduu jiran yahay in la geeyo rabaa baynama dugsiga uu dhibsanayo nacayo xooga mar wax soo jiidi kara in la sameeyo usuushaas tarbiyada iyo wax laga akriyo darsiga marka waa ku dheeraaday raalliga ahaada marka waqtiga unsaa iyo mawduucun kala harayni wabilahi towfiiq sal alla slam ala nabiyina mxamed wala ali sahbi